kitaabkii mika mika cutubka koowaad kan waa eraygii rabbiga oo u yimida mika kii reer murasheed waagii eyotam iyo aaxaas iyo xisqiyaah boqoradda ka ahaayeen dalka yahuuda oo uu ku arkay wax ku saabsan samaariya iyo yeruusalaam dadyowga oo dhammow kulligiin maqla dhulka iyo waxaa ku jira oo dhammow bal dhegaysta oo sayidka rabbiga ahu ha idinku marag furo sayidku macbudkiisa quduuska ah ha idinkaga marag furo waayo bal eega rabbigu meeshiisuu ka soo bixi doonaa wuuna soo degan doonaa oo dhulka meelihiisa sarsare mari doonaa oo buuruhu hoostiisay ku dhalaali doonaan dooxooyinkuna way u kala daldallaaci doonaan sidii shabac dab hor yaal iyo sidii biyo ka daadanaya meel sare waxaan oo dhammu waxay u dhaceen xadgudubka reer yacquub iyo dembiyada dadka israa'iil xadgudubka reer yacquub waa maxay soo samaariya ma aha meelaha sare oo dalka yahuudana waa maxay soo yeruusalaam ma aha haddaba sidaa daraaddeed waxaan samaariya ka dhigi doonaa sidii taallo burbur ah oo duurka ku taal iyo sidii meel beer canab laga beerto oo dhagxanteedana waxaan ku dhex daadin doonaa dooxada oo aas-aaskeedana waan soo bannayn doonaa taswiiraheeda hardhan oo dhan waa la wada burburin doonaa oo kirooyinkeeda oo dhanna dab baa lagu gubi doonaa oo sanamyadeeda oo dhanna waan wada baabi'in doonaa waayo iyadu waxay ku soo urursatay dhillo kiradeed oo kulligoodna waxay dib ugu noqon doonaan dhillo kiradeed haddaba taas daraaddeed ayaan u ooyi doonaa oo u bororan doonaa oo anoo cagacad oo qaawan ayaan wareegi doonaa oo waxaan u dhawaaqi doonaa sida dawacooyinku u ciyaan oo kale oo waxaan u qaylin doonaa sida goronyadu u ciido oo kale waayo nabraheedu ma bogsan karaan oo xataa waxay soo gaadheen dalka yahuuda oo waxay soo gaadheen xataa iridda dadkayga taasoo ah yeruusalaam gad ha ku dhex sheegina hana ooyina oo baytulcafraah dhexdeeda boodhka ku galgasha kaaga shaafiir degganow bax adoo qaawan oo ceebaysan kan se anaan degganu sooma bixin baroorta baytaseel waxay idinka qaadan doontaa meesha aad ku tiirsato waayo kan maarood degganu aad buu u sugayaa wanaag maxaa yeelay balaayo baa xagga rabbiga ka soo degtay oo waxay soo gaadhay iridda yeruusalaam kan laakish degganow gaadhiga ku dhuuji faraska dheereeya laakiish waxay dadka siyoon u ahayd bilowgii dembiga maxaa yeelay xadgudubyadii dadka israa'iil ayaa laga dhex helay haddaba sidaas daraaddeed waxaad murasheed gad siin doontaa hadiyado reeraha agsiib waxay boqoradda dalka israa'iil u noqon doonaan wax khiyaano badan kan maaraashaah degganow weli waxaan kuu keeni doonaa kan ku hantiyi doona dalka israa'iil sharaftiisu waxay gaari doontaa xataa tan iyo cabdulaam xiiro oo timahaaga iska jar carruurtaadii aad jeclayd daraaddood oo intaad xiirata sii ballaadhi sida bidaarta gorgorka oo kale waayo iyagu way kaa tegeen oo waxaa loo kaxaystay maxaabiis ahaan miikaah cutubka labaad waxaa hoogay kuwa xumaanta ka fikira oo waxyaalaha sharka ah sariirahooda ku hindisa markii waagu beryo ayay sameeyaan maxaa yeelay taas gacantooda baa xoog u leh oo waxay damcaan beero kolkaasay xoog ku qabsadaan oo waxay damcaan guryo oo way iska qaataan oo waxay dulmaan nin iyo reerkiis iyo xataa nin iyo dhaxalkiis haddaba sidaa daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan hindisay bilaayo qoyskanka gees ah taas oo aydan surkiinna kala bixi doonin oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xun wakhtigaas waxaa laydinku qaadi doonaa masaal waxaa lagu bororan doonaa baroor aad u weyn oo waxaa la odhan doonaa annaga waana la wada baabbi'iyey isagu waa beddelaa qaybtii dadkayga bal sidee buu iga wareejiyaa oo beerahayagiina wuxuu u qaybiyaa caasiyiinta sidaa daraaddeed ururka rabbiga dhexdiisa kuma lahaan doontid mid wax ku qiyaasa xadhiga saamiga waxay iyagu ku yidhaahdaan waxba ha sii sheegina iyagu kuwan waxba uma sii sheegi doonaan oo hadallo caay ah kama dhammaan doonaan reer yacquubow ma waxaa la odhan doonaa ruuxii rabbigu miyuu soo dulqaadasho yaraaday kuwanuse ma falimahiisiibaa miyaan erayadaydu wax wanaagsan u tarin kii si quman u socda laakiinse waayahan dembeba dadkaygii wuxuu u kacay sidii cadow oo kale waxaad marada ka saartaan dharka dadka jidka ammaanku maraya sidii kuwa dagaal ka noqda dumarkii dadkayga waxaad ka saartaan guryahoodii wacnaa oo carruurtoodii yaryareedna waxaad weligiin ka qaadataan ammaantaydii sarajoogsada oo taga waayo tanu ma aha nasashadiinna maxaa yeelay waxaa jirta wasaq wax ku baabbi'inaysa baaba xoog badan nin dabeel iyo khiyaano ku dhex socda hadduu been sheego oo yidhaahdo waxaan wax kaga sii sheegayaa khamri iyo wax lagu sarqaamo xataa kaasu nebi buu dadkan u noqon doonaa reer yacquubow sida xaqiiqda ah dhammaantiin waan soo wada shirin doonaa sida xaqiiqda ah waxaan soo ururin doonaa kuwa dadka israa'iil ka hadhay oo waxaan iyaga isugu wada keeni doona sidii idihii busraa sidii ari daaqsintiisii ku dhex jira oo dadkooda badan daraaddiis aad bay u buuqi doonaan kan waxjebiyo ayaa hortood tegey way soo farabaxsadeen oo waxay u gudbeen xagga iridda oo halkaasay ka baxeen oo boqorkoodiina hortooduu maray oo rabbiguna waa kan madax u ah miikaa cutubka saddexaad oo anigu waxaan idhi waan idin baryayaaye madaxda reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow imaqla soo idinkuma habboona inaad caddaaladda taqaaniin idinku wanaag waad necab tihiin oo sharkaad jeceshihiin oo haraggoodana waad ka murxisaan oo hilibkoodana lafahooda waad ka mudhxisaan oo weliba waxaad cuntaan hilibka dadkayga oo haraggoodana waad ka siibtaan oo lafahoodana waad jejebisaan haa oo waxaad u kala googoysaan sidii hilib dheri loo diyaariyo iyo sidii hilib digsi ku jiro markaasay rabbiga u qayshan doonaan laakiinse isagu uma uu jawaabi doono oo weliba wakhtigaas wejigiisa wuu ka qarin doonaa waana sidii ay iyagu falimahooda xumaanta ugu sameeyeen rabbigu sidaasuu kaga leeyahay nebiyada dadkayga qalda oo qaniina oo haddana ku qayliya nabad oo ku dhawaaqa in lala diriro ku alla kii aan afkooda wax ku ridin haddaba sidaas daraaddeed waxay idiin noqon doontaa habeen waxbana laydima tusi doono oo waxay idiin noqon doontaa gudcur mana aad faalin doontaan oo qorraxdu way dhici doontaa nebiyada oo jooga oo maalintuna way ku madoobaan doontaa iyaga oo kuwa wax arka way ceebaabi doonaan oo faalayayaashuna way isku wareeri doonaan haa oo dhammaantood waxay dabooli doonaan bushimahooda waayo ma jirto jawaab rabbiga ka timid laakiinse sida runta ah aniga waxaa iga buuxa xoog iyo caddaalad iyo itaal oo ruuxa rabbigu igeliyey si aan reer yacquub xadgudubkiisa ugu sheego oo aan dadka israa'iil dembigiisa ugu sheego madaxa reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow waan idin baryayaaye waxaan maqla kuwiinna caddaaladda neceb oo qumanaanta qalloociya siyoon dhiig bay ku dhisaan yeruusalaamna xumaan bay ku dhisaan madaxdoodu laaluush bay wax ku xukumaan wadaaddadooduna kiroobey dadka wax ku baraan oo nebiyadooduna lacag bay u faaliyaan oo weliba rabbiga bay ku tiirsadaan iyagoo leh soo rabbigu dhexdayada ma joogo balaayo innaba naguma degi doonto haddaba sidaas daraaddeed idinka aawadiin siyoon waxaa loo jeexi doonaa sida beer oo kale oo yeruusalaamna waxay noqon doontaa taallooyin burbur ah oo buurta guriguna waxay noqon doontaa sida meelaha sare ee kaynta ku yaal oo kale miikaah cutubka afaraad laakiinse ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada saramari doontaa oo dadyowguna iyaday u sii qulquli doonaan oo qurumo badan baa halkaas tegi doona oo waxay odhan doonaan inakeena oo aynu u kacno buurta rabbiga oo aynu tagno guriga ilaaha ee reer yacquub oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa oo innana waxaynu mari doonnaa waddooyinkiisa waayo sharcigu wuxuu ku soo bixi doonaa siyoon ereyga rabbiguna yeruusalaam oo isaguna dadyow badan buu u kala garsoori doonaa oo qurumaha xoogga badan oo meel fog joogana wuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan maraashiyo warmahoodana maanjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan laakiinse ninkood waluba wuxuu hoos fadhiisan doonaa geedkiisa canabka ah iyo geedkiisa berdaha ah oo ninna ma cabsiin doono iyaga waayo afkii rabbiga ciidammada ayaa saas ku hadlay waayo dadyowga oo dhan mid kastaba wuxuu ku socon doonaa magaca ilaahiisa oo annaguna waxaannu ku socon doonnaa magaca rabbiga ilaahayaga ah weligeeyo iyo weligeeyoba rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas waxaan soo shirin doonaa kuwa dhutiya oo waxaan soo ururin doonaa kuwa la eryey iyo kuwa aan dhibay oo kuwii dhutin jiray waxaan ka dhigi doonaa kuwa hadhay oo kuwa meesha fog lagu tuurayna waxaan ka dhigi doonaa quruun xoog badan oo rabbigu iyagoo ugu talin doonaa boorsiyoon hadda dabadeed iyo tan iyo weligeedba oo kaaga munaaradda adhiga ahow oo buurta dadka siyoon ahow adigay kuu iman doontaa xukumadda hore way kuu iman doontaa taasoo weliba ah boqortooyada dadka yeruusalaam haddaba bal maxaad u muusannaabaysaa soo boqorkuma dhex joogo mase taliyahaagii baa halligmay oo ma sidaa daraaddeed baa xanuun ku qabtay sidii naag foolanaysa magaalada siyooney xanuunso oo foolo aad dhashide sida naag foolanaysa waayo hadda ayaad magaalada ka bixi doontaa oo waxaad degganaan doontaa duurka oo xataa waxaad tegi doontaa baabiloon oo halkaas ayaa lagaa soo samaata bixin doonaa oo halkaas ayaa rabbigu kaaga soo furan doonaa gacanta cadawayaashaada oo hadda waxaa kaa shiray qurumo badan oo waxay yidhaahdaan ha nijaasowdo oo indhahayagu siyoon ha fiiriyeen laakiinse iyagu ma ay yaqaaniin rabbiga fikraddiisa mana ay gartaan talidiisa waayo isagu wuxuu iyaga u ururshay sidii xidhmooyin loo wada meesha hadhuurka lagu tumo magaalada siyooney saara joogso oo wax tun waayo geeskaaga waxaan ka dhigi doonaa bir oo qoobabkaagana waxaan ka dhigi doonaa naxaas oo adna dadyowga badan baad burburin doontaa oo faa'iidadooda waxaad gooni u sooci doontaa rabbiga oo maalkoodana waxaad gooni ugu sooci doontaa sayidka adduunka oo dhan miikaa cutubka shanaad ciidamadooy hadda waa inaa is soo aruursataan isagu waa inoo hareereeyey xaakinka dalka israa'iil uulbay dhaban kaga dhufan doonaan laakiinse adigu baytulaxam ifraataahay in kastoo aad u yar tahay kumanyaalka reer yahuuda waxaa adiga iga kaa soo bixi doona mid dalka israa'iil taliya ka noqon doona kaasoo bixitinkiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligiis haddaba sidaas daraaddeed iyagoo gacangelin doonaa jeeray tan foolanaysa umusho dabadeedna kuwa walaalihiis ka hadhay waxay ku noqon doonaan dadka israa'iil oo isagu wuu istaagi doonaa oo wuxuu arrigiisa ku daajin doonaa xoogga rabbiga iyo heybadda magaca rabbiga ilaahiisa ah oo iyana ammaan bay ku joogi doonaan waayo isagu haatan mid weyn buu ku ahaan doonaa tan iyo dhulka darfihiisa oo kanu wuxuu noqon doonaa nabaddeenna
markii kan reer aashuur uu dalkeenna soo galo oo uu ku dhex socdo daaraheenna waaweyn markaasaynu isaga ku kicin doonnaa toddoba adhi jir iyo siddeed nin oo madax ah oo dalka aashuur seef baa lagu dumin doonaa oo dalka reer nibrood waa laga dumin doonaa irdaha laga galo oo isagu wuxuu inaga samata bixin doonaa kan reer aashuur markuu dalkeenna soo galo iyo markuu soohdinteenna dhex maro oo kuwa reer yacquub ka hadhayna waxay dadyow badan ku dhex ahaan doonaan sidii sayax xagga rabbiga ka yimid iyo sidii shuxshux cawsku kor da'ay kaasoo aan ninna dhowrin oo aan bini'aadmiga sugin oo kuwa reer yacquub ka hadhayna waxay quruumaha dhexdooda iyo dadyow badan dhexbartankooda joogi doonaan sidii libaax ku dhex jira xayawaanka kaynta iyo sidii aaran libaax oo ku dhex jira ido foof ah kaasoo markuu dhex maraba ku tunta oo kala jexjeexda oon weliba aan la arag mid ka samata bixiya gacantiinnu ha ka sarrayso cadaawayaashiinna oo colkiinna oo dhanna ha wada baaba'o oo rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas fardihiinna waan idinka dhex baabi'in doonaa oo gaari fardoodkiinnana waan wada jejebin doonaa oo magaalooyinka dalkiinna waan baabbi'in doonaa oo qalcadihiinnana waan wada dumin doonaa oo gacantiinnana sixir waan ka baabbi'in doonaa oo mar dambana ma lahaan doontaan faaliyayaal oo waxaan dhexdiinna ka baabbi'in doonaa taswiirihiinna hadhan iyo tiirarkiinna oo mar dambe ma aad caabudi doontaan sancada gacmihiinna oo dhexbartankiinna waan ka rujin doonaa geedihiinna aasheeraad ah oo magaalooyinkiinnana waan wada dumin doonaa oo quruumihii aan i dhegaysan waxaan kaga aargoosan doonaa xanaaq iyo cadho
mikaa cutubka lixaad haddaba maqla waxaa rabbigu leeyahay sara joogsada dacwadiinna buuraha ku hor sheegta oo kuruhuna codkiinna ha maqleen buuraha iyo dhulka aas-aasyadiisa warayow rabbiga dacwadiisa maqla waayo rabbigu dacwad buu la leeyahay dadkiisa oo wuxuu la mudici doonaa dadka israa'iil dadkaygiyow bal maxaan idinku sameeyey maxaanse idinku daaliyey haddaba bal igu markhaati fura waayo dalkii masar waan idinka soo bixiyey oo guriga addoonsiga waan idinka soo furtay oo waxaan idin hormariyey muuse iyo haaruun iyo maryan dadkaygiiyow bal haatan soo xusuusta wixii uu baalaaq oo ahaa boqorkii mo'aab ku tashaday iyo wixii uu balcaan inabicoor ugu jawaabay bal soo xusuusta wixii dhacay tan iyo shitiim iyo ilaa gilgaal si aad ku ogaataan falimaa xaqa ah ee rabbiga bal maxaan rabbiga hortiisa la imaadaa oo sidee baan ilaaha sare ugu hor sujuudaa ma qurbaanno la gubo baan rabbiga hortiisa la imaadaa ma weylo gu' jira baan la imaadaa rabbigu ma ku farxaa kumanyaal wanan amase toban kun oo webi oo saliid ah xadgudubkayga aawadiis miyaan curadkayga u bixiyaa dembigii naftaydase ma midhaha jidhkaygaan u bixiyaa nin yahow rabbigu wuxuu ku tusay waxa wanaagsan oo bal maxaa rabbigu kaa doonayaa inaad caddaaladda samaysid oo aad naxariista jeclaatid oo aad si hoosaysa ilaahaaga ula socotid mooyaane codkii rabbigu magaalada buu u qaylinayaa oo ninkii xigmad lahu magacaaga buu ka cabsan doonaa idinku usha maqla iyo kan soo dirayba guriga sharrowga weli miyay yaalliin qasnadihii sharnimadu iyo weliba qiyaastii dhimanayd oo karaahiyadda ahayd miyaan daahir ahaanayaa anoo heesta kafado xun iyo kolay miisaanno khiyaano miidhan ah waayo dadkeeda taajiriinta ahu waa dulmi miidhan oo kuweeda degganuna been bay ku hadlaan oo carrabka afkooduna waa khiyaano miidhan haddaba sidaa daraaddeed dhaawac aad u xun baan idinku dhuftay oo dembigiinna aawadiis cidla baan idinka dhigay wax baad cuni doontaan mase dhergi doontaan gaajadiinnu dhexdiinnay ku jiri doontaa wax baad kaydin doontaan laakiinse sinaba uma aad nabad gelin doontaan oo wixii aad nabadgelisaanna seef baan u gacan gelinayaa wax baad beeran doontaan mase goosan doontaan oo saytuunka waad tuman doontaan laakiinse saliiddiisa kuma subkan doontaan oo canabkana waad tuman doontaan laakiinse qamrigiisa ma cabi doontaan waayo qaynuunnadii boqor cumrii iyo shuqulladii reer boqor axaab oo dhanba waad dhowrteen oo waxaad ku socotaan talooyinkoodii si aan cidla laga yaabo idinka dhigo oo dadka magaaladiinna degganna waxaan ka dhigi doonaa wax lagu fooriyo oo idinku waxaad qaadan doontaan cayda dadkayga miikaa cutubka toddobaad anaa iska hoogay waayo waxaan ahay sidii marka la soo ururiyo midhaha beergoosadka iyo sida xaabxaabka canabka ma jiro rucub la cuna naftaydu waxay doonaysaa berdaha hore u bislaaday dadkii cibaadada lahaa wuu ka wada baaba'ay dhulka oo dadka dhexdiisa laguma arko mid quman kulligood waxay u wada gambadaan inay dhiig galaan daraaddeed oo nin kastaaba walaalkiis ayuu shabag ku ogaarsadaa gacmahoodu waxay aad ugu dadaalaan inay sameeyaan wax shar ah amiirka iyo xaakinkuba waxay dadka weyddiistaan laaluush ninka weynuna wuxuu ku hadlaa xumaanta naftiisu doonayso oo sidaasay isugu maroojiyaan xumaan kooda ugu wanaagsanu waa sidii qodxan oo kale kooda ugu wada qumanuna waa sidii yamaarug oo kale wakhtigii waardiyihiinna oo ah wakhtigii laydin soo booqan lahaa waa yimid wareerkoodu hadduu noqon doonaa deris ha isku hallaynina saaxiibna ha ku kalsoonaanina afkaagana ka xidho tan laabtaada ku jiifta waayo wiil wuxuu sharaf jibiyaa aabbihiis gabadhuna waxay ku kacdaa hooyadeed oo naaguna waxay ku kacdaa soddohdeed oo nin cadowgiisuna waa dadka gurigiisa laakiinse anigu rabbigaan dhowrayaa oo ilaaha badbaadadayda waan sugayaa ilaahey wuu imaqli doonaa cadowgaygow ha igu farxin goortaan dhaco waan kici doonaa oo goortaan gudcur fadhiistana rabbiga ayaa iftiin ii noqon doona anigu waan qaadan doonaa rabbiga dhiifkiisa maxaa yeelay waan ku dembaabay isaga ilaa uu dacwadayda ii muddaco oo uu ii garsooro iftiinka wuu ii soo bixin doonaa oo anna xaqnimadiisa waan arki doonaa dabadeedna waxaa arki doonta tan cadowgayga ah oo aad bay u ceeboobi doontaa tan igu lahayd mee rabbiga ilaahaaga ah indhahaygu way fiirin doonaan iyada oo haatan waxaa iyada loogu tuman doonaa sidii dhoobada jidadka dhex taal waxaa iman doona wakhti derbiyadiinna la dhisi doono oo wakhtigaas ayaa soodintiinna la ballaadhin doonaa wakhtigaas waxaa laydinka iman doonaa tan iyo dalka aashuur iyo ilaa magaalooyinka masar iyo tan iyo masar iyo ilaa webiyufraad iyo tan iyo bad ilaa baddeeda kale iyo buur iyo ilaa buurteeda kale laakiinse dhulku cidla buu noqon doonaa waana kuwa dhex deggan daraaddood iyo midhihii falimahooda aawadood dadkaaga oo ah adhigii dhaxalkaaga oo kaynta karmeelku dhex taal keli ahaantood deggan ushaada ku daaji iyagu ha daaqeen baashaan iyo gelicaad sidii waagii hore sidii wakhtigii aad dalkii masar ka soo baxdeen ayaan waxyaalo yaab badan tusi doonaa quruumuhu way arki doonaan oo waxay ka ceeboobi doonaan itaalkooda oo dhan oo intay gacanta afka saaraan ayay dhegabeeli doonaan waxay ciidda u leefleefi doonaan sidii abeeso oo kale sidii waxyaalo dhulka ku gurguurta ayay iyagoo gariidhaya meelahooda ka soo bixi doonaan oo waxay cabsi ugu iman doonaan rabbiga ilaaheenna ah oo idinka aawadiin ayay u baqi doonaan bal waa kee ilaaha kula mid ahi kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka hadhay isagu siima caraysnaado weligiis maxaa yeelay naxariistuu ku farxaa isagu wuu soo jeesan doonaa oo wuu inoo naxariisan doonaa xumaanteennana cagta buu kula joogsan doonaa adigu dembiyadooda oo dhan waxaad ku tuuri doontaa badda moolkeeda sidaad waagii hore awooyaashaeyo ugu dhaaratay waxaad yacquub u samayn doontaa run ibraahimna naxariis